Shirkan oo ahaa kulan wadatashi ah oo looga hadlayay qorshaha horumarinta qaranka ee sagaalaad, waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubno metelayay maamul goboleedyada dalka, waxaana soo qaban qaabisay Wasaaradda Qorsheynta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Cabdulaahi Cumar Aadan Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee Galmudug ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay.
Sharaf ayaa ii tahay inaan kasoo qayb galo maanta kulankan la socodka qorshihii horumarinta sagaalaad kaas oo lagu qiimeynayo wixii qorshaha horumarinta sagaalaad ka qabsamay iyo caqabadihii soo food saaray intii qorshaha horumarinta sagaalaad uu socday iyo weliba dib cusboonaysiinta xilligii lagu sameeyey labada kun labaatan iyo saddexda waxyaabihii ka soo baxay dib cusboonaysiintaas. Sharaf ayaa ii tahay mar labaad agaasime inaan casumaddiina soo aqbalo saaka aad i casuuntay oo aan idiin imaado meeshaan aan idinla joogo aadna waxaan u bogaadinayaa tiimka wasaaradda qorsheynta ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo tiimam kale wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada shaqada ballaaran ay kasoo qabteen qorshihii horumarinta sagaalaad haddana ay u madlan yihiin inay qorshaha dib u bedelka qaranka ee maxaa la dhihi jiray n t b-ga inay wax ka diyaariyaan hadduu alla idmo insha allah muddooyinka soo socdo Ugu dambeyntiina, Maxamed Xasan Shile, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo shirkan furay, ayaa waxa uu ka warbixiyey qorshaha sagaalaad oo uu sheegay in uu gabagabo marayo.
maantan shirkan aan halkan u fadhino howlka wasaaradda qorsheynta ee daaran ama daba socda dibu casriyeyntii ama dibu habeyntii qorshaha horumarinta qaran ee sagaalaad ee gebagabada ah oo aan rabno inaan dhammaystirno sanadkan hadduu ilaahay raalli ka noqdo bisha December yaan halkan u fadhinaa waxaa nasiib wanaagah inay nala joogaan maamul goboleedyadii dalka iyagoo halkan qayb ka ah inay soo jeediyaan iyagana waxyaabihii uga qabsoomay qorshihii horumarinta qaran ee sagaalaad caqabadihii naga soo wajahay iyadoo la xiganayo midterm reviewgii ama dib u eegistii dhexe ee la qabtay wixii ka soo baxay hadda mar haddii la marayo gebagabadii maxaa qabsoomay maxaa si qabsoomin caqabadaha jira wuxuu leeyahay Qorshaha sagaalaad ee horumarinta qaranka ayaa waxa uu ka mid yahay howlaha shaqo ee ay u xil saaran tahay wasaaradda qorsheynta waxaana loogu talagalay in lagaga shaqeeyo sidii guud ahaan loo horumari lahaa arrimaha muhiimka u ah dalka Soomaaliya.